الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد أيها الإخوان في الله ولا ليال ومجلس كي بعد يعني يالنو ولا لها مسجد السنة في لندن waxaa habeenkii hore aynu ka soo hadallay min asbaabi alistiqaamati calaa diini illaah asbaabta loogu toosnaado ilaahay subxaanahu wa tacaala diintiisa asbaabo ka mid ah ayaynu soo tilmaannay oo aynu ugu soo horraysiinay ducada iyo alcilmu bilxaq waalcamalu bih iyo musaaxabatu alakhyaar waxaa walaalayaal insha allahu tacaala caawana aynu halkii ka sii wadi doonaa asbaabtii inoo sahlaysay inaynu ilaahay diintiisa ku toosnaano qaar ka mid ah waxa ay tahay sababta afraad ee ka mid ah min asbaabi alistiqaamati calaa diini illaah muraaqabat allahi caza wajal fi siri waalcalan waalkhalwati waaljalwa wa fi kulli makaanin wa zamaan in ilaahay subxaanahu wa tacaala la muraaqabeeyo oo amarkiisa la ilaaliyo waxa weeyaan kor iyo hoosba in loo ilaaliyo amarka alle subxaanahu wa tacaala iyo marka goonida la yahay ee keligaa uu yahay ruuxu iyo marka dadka lala joogo iyo meel kasta oo la joogo iyo xilli kasta oo la joogo in ilaahay subxaanahu wa tacaala amarkiisa la ilaaliyo oo la dareemo muraaqabada alle subxaanahu wa tacaala addoommadiisa arrinkooda uu daalacanayo waxaa ilaahay subxaanahu wa tacaala ku yidhi fi kitaabihi alkariim ina allaha kaana calaykum raqiibaa ilaahay subxaanahu wa tacaala waxa uu ahaaday mid idin daalacanaya oo idin arkaya oo xaalkiinu aanu ka qarsoonayn addoonka mu'minka ah marka uu dareemo ilaahay subxaanahu wa tacaala inuu arkayo oo uu maqlayo oo uu daalacanayo oo arrinkiisu aanu ka qarsoonayn qofka muuminkii ilaahay subxaanahu wa tacaala waa ka xishoonayaa waxaanu iska ilaalinayaa alle inuu ku arko meel aanu raalli uga ahayn waxaanu ku dadaalayaa rabbi inaanu ka waayin halkii uu ka doonayee uu ka rabay marka ilaahay subxaanahu wa tacaala addoonku uu garanaayo inuu ilaahay daalacanayo oo arrinkiisa oo dhan uu arkaayo wuu iska ilaalinayaa wixii loo diiday waanu ku dadaalayaa wixii la amray waxaa kale uu yidhi rabbi subxaanahu wa tacaala ina allaha laa yakfaa calayhi shay-un fi lardi walaa fi samaa ilaahay subxaanah kama qarsoono shay dhulka iyo cirka ku sugani kama qarsoono alle subxaanahu wa tacaala bal ilaahay subxaanahu wa tacaala waxa uu arkayaa wax kale iska dhaafe ishaada waxaad ku khiyaamayseed ku khalado ama aad ishaada ku xadayso ayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala arkayaa waxaa alla uu yidhi subxaanah yaclamu khaa'inata alacyuni wamaa tukfi suduur waxaa alla subxaanahu wa tacaala uu og yahay waxa weeyaan isha wax khiyaamaynaysa khiyaamadeeda alla og yahay waxaa looga jeedaa khiyaanatu alacyun waxaa laga yaabaa qofku isagoo dadka la fadhiya in waxa weeyaan uu ishiisa ku xado ama ku eego waxaanay dadku inay ku arkaan aanu raalli ka ahayn markaa qofka dhinaciisa fadhiya isagoo ka dhuumanaya ama iska qarinaya ayaa laga yaabaa isha inuu ku xado eegmadeeda waxa uu doonayo isagoo ruuxaana iska ilaalinaya waxa uu rabbi tilmaamayaa subxaanah ishaa khiyaamadeeda qofka ku ag fadhiya aad ku khaldayso ee adoo iska ilaalinaya haddana isha aad ku eegayso wixii alla kaa xarimay taasuu ilaahay og yahay oo arkayaa bal ilaahay subxaanahu wa tacaala waxa buu og yahay wamaa tukfi suduur laabuhu waxay qarsanayaan ee nafteenna ku qarsoon ee aynaan soo daahirin taasuu ilaahay subxaanahu wa tacaala og yahay laakiin min raxmati illaahi caza wajalla bicibaadih waxa ilaahay raxmaddiisa ka mid a addoommadiisa uu naxariistay inaan ilaahay inagu ciqaabayn oonu inagu cadaabayn wasaawista iyo xadiidu nafs waxay nafteennu inoogu sheekayso iyo waswaaska uu shaydaan qalbigeenna ku tuurayo waxaa ilaahay subxaanahu wa tacaala inaguma qabanayo maa lam natakalam aw nacmal bih intaynaan ku hadal ama aynaan ku camal falin in allaha tajaawaza liummati maa xadatat bihi anfusuhaa maa lam tacmal aw tatakalam bih waxau nabigeena suuban yidhi sala allahu calayhi wasalam ilaahay ummadayda wuxuu u dhaafay oo uu ka saamaxay waxay naftu ugu sheekayso intaanay naftu ku hadal ama aanay ku dhaqmin waxaa xadiidkaa macnihiisu uu yahay naftaadu hadday macsiyo ay ku soo dhacdo ama kuugu sheekayso ama shaydaan kugu waswaasiyo haddaanad ku camal falin wixii naftaadu ay kuugu sheekaysay ama aanad ku hadal oo afkaaga aanu ka soo bixin ama aanad casiimo iyo go-aan adag ku gaadhin oo aanad asbaabtiisa ku dhaqaaqin oo ay ahayd mujarad khawaatiru lanfus wa xadiidu nafs oo ay ahayd un wax naftu ay kuugu sheekaysay ama laabtaada ku soo dhacay ilaahay raxmadiisa waxaa ka mida rabbi inuu inaga cafiyey oonu inagu cadaabayn laakiin ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu tilmaamayaa si aynu isku ilaalinno oo aynu u foojignaano nafteenna uga warhayno xataa naftaada waxa ku soo dhacaya inuu ilaahay og yahay subxaanahu wa tacaala markaa laabtaada waxa ku soo dhaca alla hadduu og yahay maxaad u malayn waxaad ku hadashay maxaad u malayn waxaad ku camal fashay maxaad u malayn ishaada araggeeda waxaad ku xaday ee si khiyaamaha adoo dadka iska ilaalinaya isha aad ula raacday ama aad ku eegtay maxaad u malayn waayo khiyaanatul acyun waa taa aynu tilmaanay inaad isha qac kaga siisood ku eegto adoo qofkii ku berber fadhiyay iska ilaalinaya oo aan doonayn inuu kugu arko haddana ishaadii aad ku eegayso taa weeyaan khiyaanatul acyun adoon ka buuxsanayn oo si bablig oo caddaana aan u eegayn haddana isha aad ku yarxadayso taasaa alla arkayaa oo og yahay wax kalena maxaad u malaynaysaa waxaa kaloo rabbi uu yidhi subxaanah wa huwa macakum aynamaa kuntum ilaahay miciinuu yahay oo waa idin og yahay rabbi subxaanahu wa tacaala oo waa idin arkayaa oo idin maqlayaa meel kastoo aad joogtaan iyo xilli kastoo aad joogtaan haadihi almaciya waa maciyadii caamka ahayd waana maciyatu liطilaaci waalixaata waa maciyatu lcilm waa ilaahay subxaanahu wa tacaala inuu ina taalacanayo oo ina og yahay goob kastoo aynu joogno iyo goor kastoo aynu joognaba waana maciyada caamka ah ee gaalo iyo islaamba ay ka siman yihiin cid walba gaal iyo islaamba meel ay joogaan iyo halkay joogaan iyo xilligay joogaanba in ilaahay subxaanahu wa tacaala taalacanayo oo uu arkayo uu ogyahay walaalayaal waxaa kaloo rabbi subxaanahu wa tacaala uu tilmaamay in waxa weeyaan camal kastoynu qabanayno ilaahay arkayuu ogyahay waxau rabbi yidhi subxaanah wma takunu fi sha'ni wma tatluu minhu min qur'ani wma tacmaluuna min camal ila kuna calaykum shuhuda id tufiduuna fiih wma yaczubu can rabbika min mihqaali daraة fi اlardi wala fi الsma wla asgara min dlika wla akbar ila fi kitaabi mubiin alla waxau ihi jala shaanuh wma takunu fi sha'nin nebi allow ma ahaatid arrin arrimadaada ka mida kuma sugnaatid wamaa tatluu minhu min qur'aan qur'aan ilaahay subxaanahu wa tacaala kitaabkaa uu kuu waxyooday ka midana ma akhridid wamaa tacmaluuna min camal camal kalena ma qabataan ilaa kunnaa calaykum shuhuudaa ilaa haddii aad qabataanse ama se aad qur'aan akhrido ama arrin unaad ku sugan tahay arrimahaaga ka mid ah ilaahay waxa uu leeyahay goobjoog baanu u nahay oo waanu arkaynaa markhaataananu ka nahay oo waa ognahay ayaa alla uu yidhi subxaanah id tufiduuna fiih xilliga aad camalkaa ama arrinkaa dhex gelaysaan ayuha alikhwaanu fillaah waxau rabbi tilmaamay subxaanah arrin kasta oo lagu sugan yahay qur'aan haddii la akhriyaayo camal kale haddii la qabanaayo wax kasta oo lagu guda jiro ilaahay goobjoog inuu u yaho u arkayuu og yahay ayaa rabbi uu tilmaamay subxaanah waxaa kaloo alla uu yidhi jala sha'nuh wamaa yaczubu can rabbika min mihqaali daratin fi lardi walaa fi samaa ilaahay subxaanah kama qarsoona oo kama maqna qudhaanjo qadarkeed wax leeg oo cirka ama dhulka ku sugani ilaahay cilmigiisa kama qarsoon oo kama maqna walaa asqara min dalika walaa akbar wax intaa ka yar iyo wax ka weyni toona alla kama qarsoona oo kagama qarsoona cir iyo dhultoona ilaa fii kitaabin mubiin waxaa lagu yidhi subxaanah wax intaa lasoo tilmaamay ka yar iyo wax ka weynitoona ma jiro ilaa hadduu jirase fii kitaabin mubiin waxa uu ku sugan yahay kitaab cad oo waadix ah oo lagu qoray oo waxa weeyaan arrinkiisa lagu caddeeyey ayaa uu ku sugan yahay ilaahay subxaanahu wa tacaalaa waxa uu tilmaamay wax cilmigiisa ka qarsoonay inaanu jirin wax yar iyo wax weyn midna nabiguna sala allahu calayhi wasalam kamaa fii muslimin min xadiidi cumar waxa uu lahaa nebiga markii la weydiiyey ixsaanka waxa uu nebigu ku tacriifiyo uu ku qeexay inuu ixsaanku yahay an tacbud allaha kaannaka taraah fain lam takun taraahu fainahu yaraak waxa uu ixsaanku u yahay oo martabada iyo derajada ay muxsiniintu gaadheen ee ixsaanku u yahay an tacbud allah inaad ilaahay subxaanahu wa tacaala u caabuddo kaannaka taraah sidii waxaad arkayso inaad alla u caabuddo waayo fain lam takun taraah haddaanad adigu alle arkayn fainahu yaraak isagaa alle ku arkaya oo ku daalacanaya ayuha alikhwaanu fillaah famaqaamu cibaadati alcabd maqaamaan addoonku maqaamaadka uu ilaahay subxaanahu wa tacaalaa ku caabudaa laba maqaam weeyi maqaamka hore waxaa la yidhaha waa maqaamu lmuraaqaba waa maqaamka addoonku allihiisa uu ku caabudayo inuu ilaahay subxaanahu wa tacaala daalacanayo u arkayo wa huwa maqaamu akhar alcaabidiin waana kuwa cibaadaysta agharkoodu siday u badan yihiin maqaamkay alle ku caabudaan weeyi waana kuwa alla ku tilmaamay an tacbud allaha kaannaka taraah fain lam takun taraahu fainahu yaraak waa qaybta dambe ka waxa weeyaan nebigu sala allahu calayhi wasalam cafwan waa nebigu calayhi afdalu salaati wasalaam ka uu ku tilmaamay fain lam takun taraahu fainahu yaraak haddaanad adigu alle arkayn isagaa alle ku arkaaya marka haddaad soo xaadirsan kari weydo oo maqaamulmushaahada aad gaadhi kari weydo waxaad ilaahay ku caabudaa maqaamulmuraaqaba oo ah in ilaahay subxaanahu wa tacaala inuu ku daalacanayo uu ku arkayo aad soo xaadirsato waana kan rabbi ku tilmaamay wma takunu fi shani wma tatluu minhu min qur'an wma tacmaluuna min camali ila kuna calaykum shuhuuda id tufiiduuna fiih waa kuu rabbi yidhi subxaanahu wa tacaala kuma sugnaatid nebi allow arrin arrimahaaga ka mid ah qur'aanna ma akhridid camal kalena ma qabataan ilaa haddii aad qabataanse goobjoog baanu u nahay oo waanu arkaynaa waananu daalacanaynaa camalkaa iyo arrinkaa markaad dhex gelaysaan marka waa maqaamu lmuraaqaba inaad soo xaadirsato ilaahay subxaanahu wa tacaala inuu ku arkaayo oo arrinkaagu rabbi subxaanahu wa tacaalaa aanu ka qarsoonayn walaalayaal waxa uu shaacirkii xakiimkaana u lahaa idaa maa khalawta dahra yowman falaa taqul khalawtu walaakin qul calaya raqiibu walaa taxsabanna allaha yakfalu saacatan walaa ana maa tukfiihi canhu yagiibu lahawnaa lacamru llahi xataa tataabacat dunuubun calaa aahaarihina dunuubu فيا ليت أن الله يغفر ما مضى ويأذن في توباتنا فنتوب وعشاعرك حكيم كولها إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب وحولها هدي وحويا وقت وقت يدا كم دا أدعد لوتو ood keligaa gaar ula baxda naftaado cid walba aad ka khaali noqoto ood keligaa cidla u baxdo ha odhanin waxa weeyaan keligay baan ahay oo khaali baan ahay aa odhan walaakin qul calaya raqiibu laakiin waxaad tidhaahdaa ilaahay daalacanaya iga sarreeya oo i arkaaya walaa taxsabanna allaha yakfalu saacatan walaa anamaa tukfiihi canhu yaqiibu hana u malaynin ilaahay ilbiriqsi keliya inuu ku moogan yaho khaflo uu kaaga sugan yahay ha moodin waxaad ilaahay kala dhuumanayso eed ka qarsanaysaana alle inuu ka qarsoomayo ha moodin waxa uu shaacirkaasi lahaa waan mashquullay oo khaflad iyo mooganaan baynu ku dhacnay ilaa dunuub iyo macaasi badan aynu xambaarannay waxa uu lahaa ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaan u toobad keenaynaa ee ilaahay subxaanahu wa tacaala inaga toobad aqbalo walaalayaal waxa uu shaacirkii kale lahaa idaa maa khalowta biriibatin fii dulmatin والنفس داعية إلى الطغيان فاستحي من نظر الإله وقل لها إن الذي خلق الظلام يراني وعشاعرك كلولها إذا ما خلوت بريبة في ظلمة مركا النفط هذا أدميل مجدي مدو آد كلا خالي نقطه iyadoo macsiyo iyo waxa weeyaan xumaan ay naftu kugu yeedhayso markaas fastaxyi min nadari ilaahi waqul lahaa ina aladii khalaqa adalaama yaraani wannafsu daaciyatun ila tuqyaani marka aad meel mugdiya khaali kula noqoto naftaada iyadoo naftu ay ku leedahay allay lehe maanta ayaad jaanis heshaye macsiyada ka fara qabso markay naftu waxaa kugu leedahay waxaad tidhaahdaa ilaahay subxaa fastaxyi min nadari ilaahi waqul lahaa waxaad ka xishootaa allaha khaaliqaaga ee ku abuuree kaa sarreeya ee ku arkaaya ilaaha aragtidiisa iyo eegmadiisa ka xisho waxaanad naftaada ku tidhaahdaa ina aladii khalaqa adalaama yaraanii mugdiga iyo meeshaan ku jiro allihii abuuree khaaliqa ahaa rabbigaasaa itaalacanaya naftaada ku dheh oo caasi oo naftaada ha yeelin waxa weeyaan xumaantay kuugu yeedhayso ha ku adeecina ku caasi walaalayaal waxaa bacdu salaf ay lahaayeen laa tandur ilaa sigari almacsiya walaakin undur ilaa cidami man casayd ha eegin macsiyada yaraanteeda laakiin waxaad eegtaa rabbiga aad caasiday cadamadiisa iyo weynidiisa eeg walaa tajcal illaaha ahwana annaadiriina ilayk ilaahay subxaanahu wa tacaala ha ka yeelin cid ku soo eegta oo ku aragta cidda kuugu fudud allaha ka yeelin subxaanah waayo rabbi subxaanahu wa tacaalaa isagaa xaqule in la weyneeyo isagaa xaqule in laga xishoodo isagaa xaq ule in laga cabsoodo oo waxa weeyaan xumaanta lagala xishoodo waxa ayaan daraa qofka bani aadamkaa qalbigu markuu qallalo yacnii addoommada daciifka ayuu ka xishoonayaa oo macsiyada iyo xumaanta uu kala dhuumanayaa waxaa laga yaabaa ilmihiisa yaree uu dhalay ee laba jirka ah inaanu hortiisa xumaan ku samayn oo uu yidhaha albaabka inoo xidha ayaa laga yaabaa laakiin rabbigii abuurtee khaaliqiisa ahaa ee waxa weeyaan meel kastoo uu galo iyo mugdi kastuu ku dhuunto allaha taalacanaya ee arkayana waxaa laga yaabaa inaanu ka xishoon albaab kasta haddaad hoose kasoo xidhato meel kasta haddaad isku qarisood naftaada ku qufusho ilaahay aragtidiisa halkeed ka tegaysaa ilaahay aragtidiisa iyo cilmigiisa ma ka cararaysaa halkeed kaga dhuuman kartaa meelna kama tegi kartid walaalayaal waxaa loo baahan yahay marka yacni ruuxu inuu ilaahay subxaanahu wa tacaala xumaanta kala xishoodo oo uu garto in ilaahay taalacanayo subxaanah maqaamka labaad waa maqaamu lmushaahada wahuwa maqaamu alcaarifiin maqaamka labaad ee addoommada ilaahay uu doortay ee maqaamka iyo makaanada sare lihi ay rabbi ku caabudaan waa maqaamka laydhaha maqaamu lmushaahada waana maqaamka culimada iyo addoommada alla yaqaankaa ee qadarka iyo cadamada alle garanaya ee ilaahay xaqiisa cilmi u yeeshay dabadeedna cilmigaa ku caabuday maqaamkay rabbi ku caabudaan weeyi maqaamu lmushaahada waxa uu yahay maqaamu lmushaahada in addoonku waxa weeyaan ilaahay wuu caabudo kaannahu yaraah waayo waa maqaamkii ixsaanka an tacbud allaha kaannaka taraah inaad ilaahay u caabuddo sidii waxaad arkayso waa maqaamu lmushaahada sidii waxaad alle arkayso inaad ilaahay subxaanahu wa tacaala u caabuddo qofka maqaamka ilaahay ku caabudayaa sidii wuxuu arkayo wuxuu iska ilaalinayaa ilaahay inuu ku arko waxaanu raalli ka ahayn waxa uu ku dadaalayaa inuu xaqa ilaahay la yimaado oo cibaadada ilaahay uu hagaajiyo u wanaajiyo waxaynu naqaanaa addoommada daciifka ah iyo basharka iyo makhluuqaadka daciifkiihi yacni qofka makhluuq ee daciifkii makhluuq waxa weeyaan xurmaynayuu qadarinayaa hadduu arkayuu ag joogo waxaa laga yaabaa inuu idhaha iska ilaali inuu waxaa laga yaabaa in fara badan iska dhiso waxaa laga yaabaa intaa uu ag joogo inuu iska ilaaliyo in lagu arko waxaan munaasab ahayn wlilahi almathalu alaclaa laysa ka midlihi shayun wahuwa asamiicu lbasiir sifaadka sare iyo cadamada alle ayaa iskale subxaana haddii makhluuq daciifa laga xishoonayo ood ka dhuumanaysa inuu xumaan kugu arko maxaad u malayn qofka soo xaadirsaday in ilaahay subxaanahu wa tacaala kaannahu sidii wuxuu arkay oo kale maxaad u malaynaysaa ma kula tahay inuu ku dhiiranayo inuu sameeyo camal aanu ilaahay raalli ka ahayn ma kula tahay inay ka suuroobayso in cibaadadiisa iyo camalkiisa uu hagaajin waayo kallaa wa alfa kallaa qofka ilaahay maqaamkaa ku caabudaya maqaamulmushaahada waxa uu ku dadaalayaa inuu camalkiiyo cibaadada iska ilaaliyo oo uu aad iyo aad u ilaaliyo u hagaajiyo inuu camalka dhammaystiro oo arkaantiisa iyo shuruuddiisa u ilaaliyo ayaa uu ku dadaalayaa waxa uu ku dadaalayaa camalka inuu gaboodfalka iyo gaabinta ka ilaaliyo waxa uu ku dadaalayaa inuu ka fogaado wax kastoon ilaahay raalli ka ahayn waayo ma doonayo addoonka caynkaasihi in ilaahay ku taalacduu ku arko isagoo faraha kula jira waxaanu rabbi raalli ka ahayn imaamulbukhaari waxa saxiixiisa uu ku soo saaray xadiidka anas ibnu maalik uu warinayo inuu yidhi anas inakum latacmaluuna acmaalan hiya adaqu fii acyunikum min ashacr kunaa nacuduha calaa cahdi rasuuli illahi min almuubiqaat aharkaa qiimaha badan bal u fiirso waxa anas u lahaa inakum latacmaluuna acmaalan waxaad samaynaysaan acmaal hiya adaqu fii acyunikum min ashacr indhihiina kala fudud oo kala jilicsan tinta yacni siday idinla sahlantahay idinla fududahay kunaa nacuduha calaa cahdi rasuuli illahi min almuubiqaat waxa uu yidhi waxaanu xilligii nebi moxamedna sala allahu calayhi wasalam aanu ku tirin jiray acmaasha iyo arrimaha lagu halaagsamo ee halaagga waxa weeyaan qofka uu waxa weeyaan u sababa walaalayaal anas ibnu maalik radia allahu canhu wa ardaah saxaabigii qiimaha badnaa ee jaliilka ahaa haddii xilligiisii hadalkaa uu lahaa waxaad samaynaysaan acmaal idinla fudud wakhtigii nebi moxamedna aanu ku tirin jirray kuwa lagu halaagsamo talow maanta muxuu odhan lahaa anas hadduu arko radia allahu canhu wa ardaah waxaa shakila-aana maanta waxa la dhex dabaalanayo maanta waxa la fudaydsadee faraha lagula jiraa inay arrimo aad iyo aad u dhibaato badan oo u xanuun badan ay yihiin walaalayaal waxa sababta shanaad ay tahay ee qofka u sahli karta ilaahay diintiisa inuu ku toosnaado mujaahadatu nafsi nafta in lala jihaado nafta in la tarbiyeeyo nafta geed adag in laysaga xidho nafta inaan hawadeeda la raacin nafta in laga dabro oo laga xakameeyo xaaraanta iyo xumaanta min acdami wasaa'ili alistiqaama mujaahadatu alcabdi nafsahu xataa tastaqiima calaa sharci illaah wasaa'isha lagu toosnaado iyo sababaha ugu waaweyn ee istiqaamada lagu kasbado ee naftaada dhaxal siinasa toosnaanta waxaa ka mid ah addoonku naftiisa inuu kula jihaado oo jihaad adag uu naftiisa la galo ilaa ay naftu ku toosnaanayso ilaahay sharcigiisa oo hawada iyo xumaanta uu ka joojinayo walaalayaal waljihaadu halaathatu anwaac jihaadku waa saddex nooc waxa uu aljihaadu bilxujati waalburhaan ayaa waxa weeyaan ugu horeeya jihaadka lagu jihaado xujada iyo burhaanta waxaa ka mid a anwaacda jihaadka aljihaadu bilxujati waalburhaan in lagu jihaado xujada iyo daliilka oo wax jihaad lagu galo ugu weyne waa kitaabka qur-aanka iyo sunnada nebiga sala allahu calayhi wasalam ilaahay baa yidhi wajaahidhum bihi jihaadan kabiiraa ku jihaad qur-aanka jihaad weyn macnaha waa jihaadka xujada iyo burhaanta in mas'alo walba daliilkeeda la caddeeyo oo dadka diinta la gaadhsiiyo oo cilmiga lagu faafiyo oo xagga alle loogu baaqo waa nooc ka mida min ahami anwaaci aljihaad bal waa jihaadu alkhawaas jihaadka dacwada iyo daliilka iyo xujada iyo burhaantu waa jihaadka dadka gaarka ah ee ilaahay doortay una ay geli karaan oo waxa weeyaan dee culimada iyo kuwa diinta ilaahay xambaarsan ee dhaxalkii ambiyada waxa weeyaan qaaday kuwaasay u gaar tahay waayo jihaadka qoriga iyo gacanta laga dagaalamo waa jihaadu alcawaam yacni dadka oo dhan culimo iyo caamaba macnaha caamatu nnaas ayaan u jeedaa yacni jihaadka xujada iyo burhaantu waa jihaadu lkhawaas oo dee ahlulcilmiga iyo ducaadda iyo kuwii dhaxalka ambiyada hayay ayuunbaa kaa geli kara laakiin jihaadu sayfi wasinaan waa jihaadu caamati nnaas culimmadooda iyo caamadoodaba oo nin walba dee gacanta waa ka hadli karaa laakiin carabka iyo daliilka nin walba kuma hadli karo nooca kale waxa weeye jihaadu sayfi wasinaan seefta iyo gacanta in lagu jihaado ka saddexaad waxa weeye jihaadu nafsi washaytaan nafta iyo shaydaanka in lagu jihaado oo waxa weeyaan geed adag laysaga xidho walaalayaal haddaba jihaadka nafta iyo shaydaanka lala galaa ka ugu horeeye ugu muhiimsan weeyi waxaana xaqiiqaa ninka naftiisa la jihaadi waayey ninka shaydaan la jihaadi waayey ninka ka adkaan waaye hawadiisa iyo naftiisu gaalna iska celin maayo cadowna ka adkaan maayo walidaalik ayaan qofku jihaadka caamka ee gaalada aanu geli karin ilaa ka nafta iyo shaydaanka uu ka soo baxo walaalayaal jihaadu nafsi washaytaan waa jihaadka muhiimka ah waxaa ilaahay subxaanahu wa tacaala ku yidhi fii kitaabihi alkariim wajaahiduu fi llaahi xaqa jihaadih ilaahay dartii u jihaada oo waxa weeyaan diinta iyo taacada alle ku jihaada oo ku dadaala jihaadkiisa dhabta ah alimaamu alqurtubi tafsiirkiisa mujalladka labiyo tobnaad safxada sagaal iyo sagaashan waxa uu ku yidhi isagoo waxa weeyaan jihaadkaa sharxaya aayaddaas waxa uu yidhi wاlmujaahadaة fi اllahi hiya mujaahadaة الnafsi fi طaacaة اllahi waradiha can اlhawaa mujaahadada ilaahay dartii loo jihaadaa waxa kow ka ah in nafta lala jihaado oo lagula jihaado nafta taacada iyo cibaadada hawada iyo xumaantana laga xakameeyo wa mujaahadaة shayطaani fii raddi waswasatih iyo shayطaanka oo lagula jihaado si waswaaskiisa laysaga celiyo oo nafta looga difaaco xumaanta iyo waxa uu ku soo ridaya qalbiga waaldalama fii raddi dulmihim waalkaafiriina fii raddi kufrihim iyo dalamada iyo gaalada oo lagula jihaado celinta la celinaayo dulmigooda iyo gardaradooda iyo kufrigooda walaalayaal waxaa xaqiiqo ah jihaad oo dhan waxa sal iyo asaas u ah oo gundhigo ah inuu qofku horta naftiisa iyo shaydaan uu bannaankaa iska mariyo qof aan naftiisa la jihaadin oon ka adkaan oon cibaadada iyo taacaadka ku khasbin oon xumaanta iyo xaaraanta ka xakamayn waxa weeyaan jihaad kala geli maayo nafta iyo shaydaanka qofku waa inuu jihaad adag la galo waxaa kalou rabbi lahaa subxaanah waaladiina jaahaduu fiina lanahdiyannahum subulana waina allaha lamaca almuxsiniin waxau rabbi yidhi subxaanah waaladiina jaahaduu fiina kuwa annaka dartaya u jihaaday ee diinta iyo daacadayada ku jihaaday ee waxa weeyaan ilaahay dartii u jihaaday lanahdiyannahum subulanaa waddooyinkayaga ayaanu ku hanooninaynaa khayrka ayaanu waafajinaynaa dariiqa ay annaka nagu soo gaadhayaan ee raxmadayada iyo raalli ahaanshahayaga iyo karaamadayada ay ku helayaan ayaanu ku hagaajinaynaa baa alla u yidhi subxaanah waina allaha lamaca almuxsiniin ilaahayna waxa uu la jiraa oo macooda u yahay kuwa wanaagga fala ee cibaadada allana hagaajiye rabbi u caabuda kaannahum yarownah addoommada ilaahayna hagaajiya mucaamaladooda ee af wanaagsan iyo ficil wanaagsan kula dhaqma ee u samafala qowlan wa ficlaa kuwaasuu alla la jiraa waxau rabbi subxaanahu wa tacaala aayaddan ku tilmaamay kuwa ilaahay dartii u jihaada ee taacada iyo diinta naftooda kula jihaada inuu ilaahay hanuuninayo khayrka waafajinayo inuu ilaahay garab iyo gaashaanba u yahay oo uu caawinayo wa ina allaha la maca almuxsiniin haadihi almaciya waa maciye khaasa waxaana la yidhaha maciyatu nnasri waalta'yiid waa maciyatu allahi maca awliyaa'ihi wa axbaabih binnasri waalta'yiid waa inuu ilaahay awliyadiisa iyo axbaabtiisa iyo kuwa uu jecel yahay iyo kuwa wanaagga iyo khayrka sameeya waa in ilaahay u hiilinayo oo uu gargaarayo oo uu iyaga xoojinayo oo iyaga uu garab iyo gaashaanba u yahay oo khayrkiiyo wanaagga u waafajinayo maciyadii horeynu soo maray waxay ahayd maciye caama oo maciyatu alcilmi waliطilaac wa huwa macakum aynamaa kuntum waana caam maca alkaafiriina waalmu'miniin laakiin maciyadani waa maciye khaasa oo maciyat llahi maca awliyaa'ihi binnasri waalta'yiid waana ta alla uu ku tilmaamay uu leeyahay wa ina allaha la maca almuxsiniin waxaa la mid ah aayaddii kale rabbi u lahaa ina allaha maca aladiina itaqw waladiina hum muxsinuun haadihi alaaya ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu ku tilmaamay khayrka iyo abaalka uu helaayo qofka naftiisa la jihaada ee taacada iyo khayrka kula jihaada ee shaydaanka waxa weeyaan bannaanka iska mariya ee amarka ilaahay ilaaliya waxaa abubakar jaabir aljazaa'iri kitaabkiisa aysaru tafaasiir aayaddaa markuu sharxaayey waxa uu sheekhaasi yidhi xafidahu allah wa kullu man jaahada fii daati illahi nafsahu wa hawaah waashayطaana wa wliyaa'ah faina hadihi albushraa tanaaluh وهذا الوعد ينجز له وعو شيخ أسيري وكل من جاهد في ذات الله نفسه وهواه قف كستو إلهي درتي أولى جهادا نفتي سيها وديسة والشيطان وأولياءه إيا الشيطان كإيا إنت حكتدا وشيطان كأيسكو شغيستان قف كستو نفتي سيها وديسة إيا شيطان كإيا iyo inta xidhiidhka lalaba qof kastoo ilaahay dartii ula jihaada oo naftiisa waxa weeyaan iyo hawadiisa ka adkaada fa inna haadihi albushraa tanaaluh bishaaradani waa soo gaadhaysaa wa haada alwacd yunjazu lahu ballanqaadkaana waa loo oofinayaa ayaa sheekhuu yidhi oo macnaha odhaahda alla uu yidhi lanahdiyanahum subulanaa wa ina allaha lamaca almuxsiniin ballanqaadkaa rabbi waa helayaa oo ballanta rabbi ma baaqato waxaa kaloo alla uu yidhi subxaanah yaa ayuha aladiina aamanuu اtaquu اllaha waltandur nafsu ma qadamat ligadin wاtaquu اllaha ina allaha khabiiru bima tacmaluun waxaa alla uu yidhi subxaanah yaa ayuha aladiina aamanuu kuwa iimaanka laga helayow ittaquu اllah ilaahay subxaanahu wa tacaala ka cabsada waltandur nafsu maa qadamat ligadin naf waliba ha eegtoo ha ka fiirsato berri toole waxay u hormarsatay wattaquu llah ilaahay subxaanahu wa tacaalaa ka cabsada bificli maa amara wa tarki maa nahaa idinkoo samaynaya wixii laydin faray kana tagaaya wixii laydin diiday wallahu khabiirun bima tacmaluun wattaquu llah ina allaha khabiirun bima tacmaluun ilaahayna subxaanahu wa tacaala waa mid og oo xogogaalu ah wax alla waxaad samaynaysaan walaalayaal waxa ilaahay aayadani nagu amray inay naf waliba maanta ka fakarto inay naf waliba maanta ka fiirsato waxay berri toola u hormarsatay allahu akbar waxa ilaahay ku tilmaamay qiyaamihii berri toola inuu yahay waltandur nafsu maa qadamat ligadin maxaa qiyaamaha berri toola loogu tilmaamay waayo waa uu dhow yahay waxay carabtuna tidhaahdaa kullu aatin qariib wax kastoo imanaya waa dhow yahay oo ma dheera wa ina gadan linaadirihi qariib yacni berri toola cidda sugaysa waxa weeyaan waa u dhowda oo kama dheera marka maadaama qiyaamuhu uu dhacayo oo aanu dhalanteed ahayne uu dhab yahay hubaala oon mugdi iyo medmadow lahayn waxa laga dhigay sidii wuxuu berri yahay oo kale waa litaxaquqi alwuquuc waayo dhicitaankiisaa dhab ah oo aan waxa weeyaan dheeldheel ahayn walaalayaal qiyaamada sidaa u dhow ee aan dheerayn maxaynu u diyaar garaysanay maxaase inaga horeeya nafteenna maanta waa inaynu la xisaabtanno oo xisaab adag aynu la gallo waayo ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu laha iqtarabat isaacatu wanshaqa alqamar saacaddii qiyaama waa dhowaatay dayaxiina waa uu kala dilaacay inshiqaaqu lqamar waxay ahayd mucjizo dhacday xilligii nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam inuu dayaxu laba u kala faliidhmo u kala dilaacay waxay ahayd mucjizo nimankii quraysheed ee nebi moxamed beeniyey wax lagu tusinayey si ay u gartaan sidqiga iyo runnimada nebinimada iyo risaalada nebi moxamed inay xaq tahay si ay ugu aqoonsadaan laakiin qofka guuldarraystay ee halaagsamaya aayad kasta haddii loo keeno rumayn maayo aroortii waxay yidhaahdeen uun nebi moxamed baana sixray sidaasun bay yidhaahdeen sixirna may ahayne mucjizo iyo aayad wax lagu tusinayo si ay ugu waantoobaan ay wax ugu qaataan bay ahayd walaalayaal ilaahay baa tilmaamay saacadda qiyaame inay dhowdahay nebiguna sala allahu calayhi wasalam waxau yidhi bucuthu ana wasaacatu ka haatayn waxa weeyaan labadii safarood intuu sidaa nebigu waxa weeyaan u tilmaamay oo uu isugu dhejiyey ayaa waxa uu yidhi waxaa lay soo saaray aniga iyo saacadda qiyaame sida labadaa farood yacni intay isku jiraan annakoo isku jira yacni dhowaanshaha ay dhowdahay darteed ayaa nabigu tilmaamaya sala allahu calayhi wasalam waad garan kartaa farahaaga yacni sida ay isugu dhow yihiin markaa nebi moxamed ayaaba ahaa dee nebigii aakhiru zamaan oo la soo saaray xilligii zaman aakhirka ee ugu dambeeyey oo waxa weeyaan bicadiisii iyo soo saaridiisii ayaaba waxa weeyaan dee aakhiru zamaan ahayd maantana maxaad u malaynaysaa ma waxaad moodaysaa in laguu sheegayo ma waxaad moodaysaa in laguu sii digayo oo lagu odhanayo maalin heblaayee dhacaysaae kasii diyaar garow abadaa waxa weeyaan haqulat fi samaawaati waalard laa taatiikum ilaa baktah ceriya dhulba waa ku cuslaatay saacadda qiyaame dhicideedu idiinna iman mayso ilaa sikadiis ah mooyaane iyadoon wax alla wax la ogaya aanay jirin oo kii xoolihiisa waraabsanayo xoolihiisii u waraabsanayo kii waxa weeyaan dukaankiisa haysta uu shaqaysanayo kii gurigiisa joogay uu joogo nin walba baylahdii adduunye isagoo ku mashquulsan ayuunbay dhici ee laguu sii sheegi maayo alla ilahe qofka caqliga leh waa inuu diyaar garoobo walaalayaal waxaa ibnulqayim uu ku tilmaamay kitaabkiisa iqaathatu lahfaan min masaa'id shaytaan mujalladka koowaad safxada siddeetan iyo afar waxa uu yidhi hadihi alaayatu tadullu calaa wujuubi muxaasabati annafs aayaddani waxay tusinaysaa inay waajib tahay nafta in lala xisaabtamo inay waajib tahay ibnu kathiirna tafsiirkiisa waxa uu ku yidhi mujalladka afraad safxada saddex boqol iyo shan iyo lixdan waxa uu yidhi waltandur nafsu maa qadamat liqadin ay xaasibuu anfusakum qabla an tuxaasabuu wاnduruu maada اdakrtm lanfusikm min alacmaali الصaalixaat liywmi macaadikum wacardikum calىa rabbikum waxau ibnu kathiir yidhi ay xaasibuu anfusakum qabla an tuxaasabuu warna fiihiina xisaabiya intaan laydin xisaabin waxaad ogaataan maalinta qiyaame waxay xisaabtu u fududaataa dad adduunyada kusii xisaabtamay waxay xisaabtu ku cuslaataa dad adduunyadii naftooda dayacay oon kusii xisaabtamin waxaa qofka muuminkii uu naftiisa ula xisaabtamaa si ka adag labada nin ee shuraakadii ee lexejecladu ay dhex martay siday u xisaabtamaan ee shilin shilin ay shilin walba halkuu galay uga xisaabtamaan sidaasi ka adag ayaa mu'minku naftiisa ula xisaabtamaa oo habeenkii marka uu gurigiisa usoo hoydo ayuu isweydiinayaa maanta maxaad macaashtay maxaad se khasaartay maaha adduunyada wuxuu isweydiinayaa maanta cibaado iyo camal saalixa maxaad qabatay markaasuu ilaahii waafajiye ugu mahadnaqayaa wuxuu isweydiinayaa maanta macsiyo iyo dembi maxaad ku dhacday markaasaa waxa weeyaan uu ka toobadkeenayaa ilaahay dembi dhaaf u weydiisanayaa waxaa ibnu kathiir uu yidhi markaa xaasibuu anfusakum qabla an tuxaasabuu warna fiina xisaabiya intaan laydin xisaabin wanduruu maada dakhartum lianfusikum min alacmaali asaalixaat waxau yidhi waxaad eegtaan oo ka fiirsataan waxaad naftiinna u kaydsateen camal wanaagsan liyawmi macaadikum liyawmi macaadikum wacardikum ilaa rabbikum maalinta dambe ee laydiin celinaayo eed aakhiro tegaysaan ee ilaahay subxaanahu wa tacaala laydiin bandhigayo maalintaa waxaad camal naftiisa naftiinna u kaydsateen maanta ka fiirsaduu ogaada waclamuu annahu caalimun bijamiici acmaalikum wa axwaalikum waxaanad ogaataan ilaahay subxaanah inuu camalkiinna iyo xaaladihiina oo dhan uu ogyahu la socdo laa takhfaa calayhi minkum khaafiya wax alla wax ilaahay ka qarsooni inaanay jirin ogaada ayaa u yidhi ibnu kathiir calayhi raxmat ullah walaalayaal waxaa kaloo ka mid ah asbaabu listiqaamati calaa diin illah oo sababta lixaad ay tahay xifdu aljawaarixi can almuxaramaat wa ahamuha allisaanu waalbasar in qofku xubnihiisa ka xakameeyo uu ka xafido xaaraanta waxaana ugu muhiimsan xubnaha laga xafidayo xaaraanta carabka iyo isha ayaa ugu muhiimsan waxa uu rabbi yidhi subxaanah walaa takfu maa laysa laka bihi cilmun ina asamca walbasara walfu'aad kullu ulaa'ika kaana canhu mas'uulaa waxaa alla u yidhi subxaanah walaa takfu maa laysa laka bihi cilm nebi allow ha raacraacin oo waxaanad cilmi u lahayn ha debagelin oo ha raacin dabeed alla waxau yidhi subxaanah ina asamca waalbasara waalfu'aad maqalka iyo aragga iyo qalbiga kullu ulaa'ika kaana canhu mas'uulaa waxaasoo dhan waa la isweydiinayaa araggaaga waa lagu weydiinayaa maxaad ku eegtay ma wax ilaahay raalli ka yahay mise wuxuu cadhoodo maqalkaaga waa lagu weydiinayaa maxaad ku dhagaysatay ma heesaha iyo muusikada iyo xaaraanta ayaad dhagahaaga u adeegsatay mise khayrka iyo xadiidka iyo qur'aanka iyo wanaagga qalbigaaga waa lagu weydiinayaa maxaad ku weelaysood ku qabatay ma ilaahay cadamadiisa iyo cabsidiisa iyo diintiisa iyo daacadiisa mise xumaan iyo xaaraan baad hoy uga dhigtay waa lagu su'aalayaa oo waa lagaaga daba iman waxaa kaloo rasuulku yidhi sala allahu calayhi wasalam kama fi saxiixayni min xadiidi abi hurayra kutiba cala bni aadam nasiibuhu min azina mudrikun dalika laa maxaalah waxayna aadam lagu qoray oo loo qadaray oo uu haleelayaa shaki la'aan nasiibka iyo dheefta uu zinada ku leeyahay waa ku dhacayaa shaki la'aan oo dhaafi maayo nin walba intii looga qoray waxa uu nabigu yidhi markaa sala allahu calayhi wasalam falcaynaani zinaahuma annadar labada indhood zinadoodu waa aragga waa aragga xaaraanta ah xaaraanta iyo xumaanta haddaad la raacraacdo indhaha ayaad ka zinaysatay qof isha ka zinaystayna waxa weeyaan dee ibtiina waa ka zinaysanayaa oo zinada aragga iyo zinada farjigu waxa weeyaan wasiile ayay isku yihiin waaludunaani zinaahuma alistimaac labada dhagoodna zinadoodu waa maqalka oo maqalka xaaraanta ah inaad dhagahaaga u adeegsataa waxa weeyi inaad dhagahaagii ka zinaysatay wallisaanu zinaahu lkalaam waxauu nabigu yidhi sala allahu calayhi wasalam carabka zinadiisuna waa hadalka xun ee xaaraanta ah walyadu zinaaha albadshu gacanta zinadeeduna waa qabashada xaaraanta ah waxa kaa xaaraanta ah inaad ku taabato ayaa zinadii gacantu ay tahay waarijlu zinaaha alkhutaa lugta zinadeeduna waa socodka xaaraanta inaad xumaanta iyo xaaraanta ugu socoto weeyaan zinada luguhu waalqalbu yahwa wayatamanaa waxauu nabigu yidhi sala allahu calayhi wasalam qalbiguna waa doonayaa waanu tamaniyayaa oo xaaraantaad ishaada ku aragtay eed dhegtaada ku dhegaysatay eed carabkaaga kaga hadashay eed lugtaada ugu socotay qalbigiina xumaantaa in la fuliyo wuu doonayaa waanu dalbayaa wayusadiqu dalika alfarju wayukadibuh waxaana arrintaa rumaynaya amase beeninaya xubintii taranka waxa macnuhu uu yahay macnaha qofku marka xubnahaasi uu ka soo sinaysto ee xaaraantii uu eego ee xaaraantii uu dhegaysto ee xaaraantii uu ku hadlo ee xaaraantii uu taabto ee xaaraantii uu u socdo ee qalbiga uu ka doono xubintii taranka ayaa nihaayada iyo gebagabadu ay tahay taasaa ama rumaynaysa oo balaayada iyo faaxishadii weynayd baa dhacaysa ciyaadan billaah ama xubinta taranku waa beeninayaa oo macnaha xumaantii weynayd ma dhacayso qofka ilaahay ka ilaaliyey walaalayaal haada kalaam hadalka xaaraantii waa arrin aad iyo aad u khatar iyo halis badan walidaalik ayaa ibnu xajar wuxuu lahaa calayhi raxmat ullah lisaanuka asaduk in amsaktahu xarasak wa in atlaqtahu farasak carabkaagu waa libaaxaagii macnaha carabkaagu libaaxad haysatuu la mid yahay in amsaktahu xarasak haddaad xadhig adag iskaga xidho wuu ku ilaalinayaa oo aduu gaadh kuu yahay wa in atlaqtahu farasak haddaad xadhigga ka furtood sii daysana aduu ku dilayaa uu kaa bilaabayaa ayuha alakhu lmuslim wa ayatuha alukhtu lmuslima carabkaaga xadhig adag haddaad iskaga xidhi weydo waa libaaxa adiga ku cunaya ee kuu horseedaya halaaga ixfad lisaanaka ayuha alinsaanu laa yaldaqannaka inahu thucbaanu kam fi lmaqaabiri min qatiili lisaanihi kana tahaabu liqaa'ahu shujacaanu waxaa shaacirka xakiimkina u lahaa waxa weeyaan ixfad lisaanaka ayuha alinsaanu laa yaldaqannaka inahu thucbaanu ayuha alinsaan qofi ow carabkaaga ilaali oo xafid oo xumaanta ka qabo yaanu ku qaniinin waa mas eh maska sidaad isaga ilaaliso carabkaaga iskaga ilaali haddii kale waa ku qaniinayaa waayo imisaa xabaalaha gunta ugu jiro oo dhimatay oo waxa dilay ee halaagga u horseeday carabkoodii uu yahay oo markay noolaayeenna ahaa halyeeyo iyo geesiyaal laga haybadaystoo laga waabto laga cabsado laakiin carabkooduu halaagay fara badana nabiguna sala allahu calayhi wasalam waxa uu lahaa man kaana yuuminu billahi walyawmi alaakhir falyaqul khayran aw liyasmud muttafaqun calayhi min xadiidi abi hurayra waxa uu nabigu yidhi calayhi afdal salaati wasalaam qofka ilaahay iyo maalinta qiyaama rumaysani khayr ha ku hadlo ama afkiisa ha iska haysto ha aamuso idaa lam tajid qawla sadiidan taquluhu fasamtuka can gayri sadiidi sadaadu waxau shaacirkaa kale u lahaa haddaad hadal wanaagsanood ku hadasho weydo xumaanta iskaga aamus waayo aamuskaad xumaanta ka aamusto lafteeda ayaa wanaaga waxau shaacirkii kale lahaa mataa tuطbiq calaa shafatayka taslam wain taftaxhumaa faqul isawaaba famaa axadun yutiilu samta ilaa sayaamanu an yudalla waan yucaaba waxau lahaa haddaad labadaada debnood xidho oonad hadalka badan aad iska badayso waad badbaadaysaa haddii aad debnahaaga furtooda hadashana hadal wanaagsan ku hadal laga yaabaa halaag inuu ku horseedo walaalayaal waxaa kaloo ilaalin u baahan albasar aragga isha inaad ilaaliso ood xumaanta ka xakamayso waayo araggu waa sahmun masmuumun min sihaami ibliis waa leeb sumaysan oo ka mid ah leebabka ibliis ku ugaadhsado ishaada haddaad xumaanta ku fasaxdo xaaraan iyo qurhun oo dhan naftaadu waa ku dhacaysaa waayo ishu waxay aragto ayaa wadnaha iyo qalbiga sida leebka ugu dhaca oo dabadeed laga yaabaa inaad ka seexan weydo ood ka fadhiisan weydo waxay ishaadu aragtay ilaa aad ka midha dhalinayso ood ka biyo keenayso arrinta noocaasiina halisteeda iyo khatarteeda ayaa ay leedahay laakiin waxaa la yidhaha alwiqaayatu khayrun min alcilaaj ilaalinta hore iyo ka hortagga ayaa ka khayr badan marka dambe dawada in lala daalaa dhaco macnaha qofku marka horeba xumaanta inuu iska mooso marka horeba inuu iska ilaaliyo waxa weeyaan inuu xumaanta eego macnaha qofku marka horeba inuu carab inuu ishiisa ilaaliyo u xafido oo siduu carabkiisa u xafiday ishiisana inuu u xafido oo u ilaaliyo ayaa uga sahlan marka xumaanta uu arko kadib inuu iska ilaaliyo waxaa ilaahay subxaanahu wa tacaala ku yidhi fi kitaabihi alkariim قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون وحال ويري سبحانه قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم وحال نبي الله كتر هذا كوى مؤمنين تا إنده إن الله بكده هل لابانا موي لابي مركا أرقودي إنده ذو حمانتي كاللابي ويحفظوا فروجهم حبنه ذا ترنكنا وإلى شنيان ذلك أزكى لهم in allaha khabiirun bimaa yasnacuun waxau rabbi yidhi subxaanah sidaasaa u tahirnaan badan ilaahayna waa ogyahay waxay samaynayaan waqul lilmu'miniina yaqdudna min absaarihinna wayaxfadna furuujahunna mu'miniintana amarkaas oo kale amar oo waxaad u sheegtaa inay indhahooda xumaanta ka laabaan way ka laabi xumaanta indhahooda xubnahooda tanankana waa ilaashan doonaane waxaa ilaahay subxaanahu wa tacaala u amray rag iyo dumarba inay indhahooda xumaanta ka laabaan oo aanay ku eegin xubnahooda tarankana ay ilaashadaan walaalayaal waxaa aad iyo aad muhiim oo ah inaynu fahamno ilaahay wuxuu hormariyey laabitaanka indhaha oo ilaalinta farjiga iyo xubinta taranka in la ilaaliyo oo zina iyo fawaaxish iyo liwaad iyo dhaqan xumoba in laga ilaaliyo waxa uu ka hormariyuu ka horraysiiyey oo mudnaanta koowaad u siiyey ilaalinta aragga markuu ilaahay amray in araggiiyo indhihii la ilaaliyo ee uu yidhi xumaanta indhihiinna ha ku eegina ayaa waxa uu raaciyey xubnihiinna tarankana ilaashada waxay sababta iyo sirtuna ay tahay ee indhaha loo horraysiiyey waayo qofka indhihiisa ilaashadaa xubintiisa tarankana waa ilaalinayaa qofka laakiin indhihiisa ilaashan waayaa xubintiisa tarankana ma ilaalin karo waayo wuxuu arkay ayay u sababaysaa inuu xumaantii iyo faaxishadii ku dhaqaaqo marka araggu yacni waxa weeyaan wuxuu wasiile iyo sabab u yahay haddii la ilaaliyo in xubintii tarankuna ay ilaashanto haddii lasii daayo la ilaalin waayana zinadii iyo fawaaxishtii ayaa aragga xaaraantii sabab uu yahay iyo waddo tagta waxa uu shaacirkii kale u lahaa kullu lxawaaditsi mabda'uha min annadari wa mucdamu nnaari min mustasgari sharari كم نظرة فعلت في قلب صاحبها فعل السهام بلا قوس ولا وتر والمرء ما دام ذا عين يقلبها في أعين الناس موقوف على خطر يسر ناظره ما ضر خاطره لا مرحبا بسرور عاد بالضرر وحولها كل الحوادث مبدأها من النظر balaayo oo dhammi waxay ka bilaabantaa aragga xaaraanta ah indhaha oo lagu fasaxo oo hoggaanka loo sii daayo oo dabarka laga furo xumaan oo dhammi halkaasay ka bilaabantaa wa mucdamu nnaari min mustasqari sharari naarta waxa weeyaan inteeda badanna waxay ka timaadaa shararka iyo dembiyada la yaraysto kam nadaratin facalat fii qalbi saaxibiha ficla sihaami bilaa qawsin walaa watari waxaulahaa fara badana aragti xaaraan ah oo qofkii saaxiibkeeda ahayd qalbigiisa ku samaysay raad raadka waxa weeyaan leebka la gano qofka lagu ganay lagu taago raadka uu ku sameeyo mid ka daran fara badanah arag xaaraana oo qofkii waxa weeyaan eegay qalbigiisa ku sameeyey macnaha qofku markuu xaaraanta eegaye ishiisa uu ku fasaxaayo waa nin leeb sumaysan wadnihiisa kusoo gano uu kusii daayey waa nin naftiisa toogtay oo waxa weeyaan leebkaa naftiisa ku riday ayuu ka dhigan yahay waxa uu idhi walmaru maadaama daa caynin yuqallibuhaa fii acyuni innaasi mawquufun calaa khatari qofku inta indhihiisa uu ku rogrogayo dadka waxa weeyaan araggooda ee meel walba indhihiisa uu ku eegayo uu ku fiirinaayo waa qof khatar iyo halis badan ku sugan waxa uu idhi yasuru naadirahu maa dara khaatirahu laa marxaban bisuruurin caada bidarari waxaa indhihiisa faraxti gelinaya waxa qalbigiisa dhibaya ee leebka sumaysan ee ku dhacaya qalbigiisa iyo wadnaha ayaa indhuhu ay waxa weeyaan ku farxayaan oy u arkaan wax wanaagsan waxa uu yidhi alla ilahe farxad dhibaato lasoo noqotay wax lasoo dhowaysta ma aha waayo markaad isha la raacayso haddaad ku faraxsan tahay dhibaatada kaaga imanaysaa ka daran waxaa la yidhi man atlaqa naadirahu atcaba khaatirah qofka ishiisa sii daaya ee xakamayn waayaa qalbigiisuu dhibaateeyey tiiraanyadiyo qoomamada ka dhalataana qalbigiisay dhibaysaa waayo xataa qofku wax kastuu eego dee ma wada gaadhi karo waa qof naftiisii cadibay oo adduunka ku cadaabay weeyi waxaa kaloo la yidhi waman kahurat laxadaatuhu daamad xasaraatuhu wadaacad awqaatuh qofka araggiisu farabatee meel walba ishiisa ku eega qoomamadiisa ayaa farabadata waxa weeyaan qoomamadiisa ayaa aada u farabadata murugadiisa ayaa farabadata wadaacad awqaatuh awqaaddiisuna waa dayacantaa waxaa shaacirkii kale u lahaa yaa raadiyan bisihaami laxdi mujtahidan anta alqatiilu bimaa tarmii falaa tusibii waxaa kaluu lahaa shaacirkaa kale yaa raadiyan bisihaami laxdi mujtahidan kan raalli ka ah leebka uu ganayo ku dadaalayo leebkaa aragtida yacnii aragtida uu kolba meel ku eegayo waa leeb u ridayo marka leebkaa uu ganayo kan raallida ka ahow ee weliba ku dadaalayo anta alqatiilu bimaa tarmii falaa tusibii war adiga ayaa ah ka u dhimanaya leebka uu ridaye hala helin halkaad ku ridayso macnuhu waxa uu yahay macnaha aragga iyo eegmada aad ku fasaxaysa xaaraantu waa leeb aad sii ganayso ood sii ridayso haddana waa leeb aad ku ganayso wadnahaagaoo qalbigaaga ku dhacaya waxa uu leeyahay markaa shaacirku nin isagii istooganaya oo isagii isdilayaa tahaye hala helin leebka haddaad la hesho naftaada iyo wadnahaaga ayaad la heshay oo adaa u dhiman waxaad eegtay weeyi walaalayaal waxaa saxiixeynka ku sugan xadiidka jariir ibnu cabdillaahi albajali uu yidhi sa'altu rasuula allahi sala allahu calayhi wasalama can nadari alfujaa'ah waxa uu jariir yidhi waxaa nebi moxamed weydiiyey aragga kediska ah ee si kada ah oonan ula kicin oon badheedh ahayn meel igaga dhaca fa qaala isrif basarak nebigu sala allahu calayhi wasalam waxa uu igu yidhi kadu araggaaga oo ka jeedso macnaha markii hore ishu hadday kaaga dhacday xumaan dee ka jeedsoo dhinaca kale ugadu oo ha la sii macaansan oo isha iyo aragga ha ku sii hayn weeyi qaala almanaawi fi taysiir bisharxi aljaamici asagiir mujalladka labaad safxada saddex boqol iyo labaatan waxa uu ku yidhi ay iqlibhu ilaa jihatin ukhraa dhinaca kale udu oo araggii hadduu xumaan kaaga dhacay degdeg xagga kale ugudu idaa waqaca calaa naxwi ajnabiyatin marka uu haweenay ajnabi ka ah oo kaa xaaraanayo wax lamida marka araggii ama ishii ay kaaga dhacdo bilaa qasdin adoon waxa weeyaan u qasdayn waxa weeyaan dhinaca kale ugadu waxau idhi markaa fa in saraftahu lam ta'ham wa in istadamta ahimta yacni waxa uu yidhi haddii aad markaa ishu kaaga dhacdaba ka jeedsato dembaabi maysid haddaadse ku sii dayso naftu ay doonto inay ku sii daa'imto dee waa dembaabaysaa nadaru lcuyuuni ila alcuyuuni huwa aladii jacala alhalaaka ila alfu'aadi sabiila yacni indhaha indhaha lagu eegaya xumaanta iyo xaaraanta lagu fasaxayaa waa waxa sababta ugu noqday inuu qalbigu ku halaagsamo halaagga qalbiga waddada lagu gaadhaa waa aragga xaaraanta ah waxaa kaloo sunanta ku sugan xadiidka buraydat alaslami uu warinayo inuu rasuulku yidhi sala allahu calayhi wasalam yaa calay laa tutbici nadrata annadra faina laka aluulaa walaysat laka athaaniya cali ow aragga ha israacraacin oo aragga aragga kale ha ka dabageyin mar markay meel xun kaaga dhacdo mid labaad ha ku celin faina laka aluulaa walaysat laka athaaniya waayo ta horaad leedahay oo macnaha laguu fasaxoon yacni dembi aan laguu qorayn aragga horee kadiska kaaga dhacay macnaha waad leedahay waxaa looga jeedaa kuguma qoro oo dembi kugu qoran ma aha walaysat laka thaaniya laakiin ta labaad ma lihidoo haddaad mar labaad ku celiso way kugu qoran tahay saxaxahu alalbani fii saxiixi targhiibi watarhiib mujalladka labaad safxada boqol siddeetan iyo sagaal alam tara ana alcayna lilqalbi raa'idu famaa taalafu alcaynaani faalqalbu aalifu waxau shaacirkaa kale lahaa miyaanad ogeyn inay ishu qalbiga ceelalya u tahay yacni ceelalyadu waa ciidanka ama ragga marka xoolaha la aroorinayo ee biyaha lala doonanayo colka ka sii horeeya xoolaha ee ceelka sii taga ee biyaha usii diyaargareeya ee sahanka u sii ah ayaa ceelalyo la yidhaa marka waxa uu shaacirkani leeyahay ishu waxay ceelalyo iyo sahan u tahay qalbiga dabeed labada indhood waxay caadaystaanay sameeyaan qalbiguna waa iska caadaysanayaa ayuha almuslim wa ayatuha almuslima haddaad indhahaaga ka adkaan weydo adaa qalbigaaga kharaabiyo xumaan u horseeday laakiin haddaad indhahaaga ka adkaato adaa wanaag iyo khayr oo dhan qalbigaaga u soo jiiday walaalayaal waxaa kaloo ilaalin mudan allams taabashada akhraja alimaamu طabaraaniyu walbayhaqi min xadiidi macqil bni yasaar ana nabiya sala allahu calayhi wasalama qaal lian yuطcana fii ra'si axadikum bimikhyati min xadiid khayrun lahu min an yamasa yada imra'atin la taxilu lah saxaxahu lalbani fi silsila biraqam miatayn wa sitatin wa cishriin waxa uu nabigu yidhi sala allahu calayhi wasalam midkiin in madaxa irbad xadiida lagaga mudo madaxa lagaga taago ayaa u dhaanto uga khayr badan haweenay aan xalaal u ahayn oo ajnabi ka ah inuu gacanteeda taabto allahu akbar walidaalika ayaa nabigu sala allahu calayhi wasalam baycatu nnisaa markii dumarka uu kula ballamayey inaanay xumaan samayn oo khayrka ay daa'imaan baycadiisii dumarku waxay ahayd billisaan afka ayuu bayco kula galay ee gacanta uma dhiibin oo ma taaban nebiga markii la weydiiyena wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam innii laa usaafixu nnisaa waxau yidhi anigu dumarka ajaanibta iga ah ma gacan qaado ayaa nebigu yidhi sala allahu calayhi wasalam waxa ayaan daraa nin weyn oo sharaf iyo magac iyo muuqba leh oo muslim oo ilaahay iyo rasuulkiisaba rumaysan inuu u xaydxaytuu gacantiisa usoo fiiqo si uu ruux dumar oo ajnabi ka ah uu u gacan qaado u salaamo bal waxaa laga yaabaa bulshadeenna soomaaliyeed in badan oo ka mid a haddii gacanqaadka la diidoo laydhaa waa xaaraan dad ajnabi kale ah oo gayaan isku ah oon maxaarim isku ahayn inay isgacan qaadaan waa xaaraan marka laydhaa haddaad qofkii gacan qaadi weydo inuu cuqdad iyo cadho kuu qaadaa laga yaabaa laakiin waxaad ogaataa akhil muslim inuu ilaahay kuu cadhoodo iyo addoommadiisu inay kuu cadhoodaan waxa kuu sahlan inay addoommadu kuu cadhoodaan ha cadhoodaan ama yay cadhoon ilaahay sharcigiisa ilaali oo ilaahay raalli geli walow addoommadu haba kuu cadhoodaan waayo alla hadduu raalli kaa noqdo wanaag baa kuu soo hoyday fii aakhiraba xataa dadku aba kuu cadhoodaan laakiin ilaahay hadduu kuu cadhoodo halaag iyo cadaab baa kuu soo hoyday oo waad halaagsantay kabtaana ma yeella xataa dadkoo dhammi hadday raalli kaa yihiin maxay kuu tarayaan walaalayaal waxaa sababta toddobaad ee asbaabta istiqaamada ka midi ay tahay xifdu lqalbi min alamraadi almacnawiya qalbiga qofka muuminka ah oo laga ilaaliyo amraada macnawiga ah macnaha sida jidhku u xanuunsado ee jidhkeennaba xanuunadu ay ugu dhacaan ayaa waxaa jira xanuunno qalbiga ku dhaca waxaa ka mid a xasadka waxaa ka mid a riyaaga iyo istuska waxaa ka mid a nifaaqa iyo munaafaqada oo laydhaho waa kufri calooleed macnaha waa qofka oo afka baarkiisana islaam iyo iimaan ka muujiya uurkana gaalnimo ku haysta waxaa ka mid a shakiga diinta alleh iyo xaqnimadeeda in laga shakiyo waxaa ka mid a alxirsu waatamac inaad adduunyo uun ku dadaasho diintaada aad dayacdo waxaa ka mid ah alcujbu waalkibir inay naftaadu ku cajabiso ood isla weynaato oo dadka kale aad xaqirto waxaa ka mid ah waxa weeyaan tuulu lamal wa xubu dunyaa adduunyadood jeclaato oo xubu dunyaa qalbigaaga uu ku weynaado ooyudi diilo dheer iyo amaani aad naftaada waxa weeyaan ku maaweeliso waxyaabaha noocaasii waa amraada ugu daran ee quluubta ku dhacda walaalayaal qofka muuminkaa halka ugu muhiimsana inuu ilaashado ay tahay waa alqalb walidalika ayaa nabigu sala allahu calayhi wasalam kama fi saxiixayni min xadiidi nucmaan ibni bashiir waxa uu lahaa alaa ina fi ljasadi mudqa idaa saluxat saluxa aljasadu kuluh wa idaa fasadat fasada aljasadu kuluh alaa wahiya alqalb waxau nabigu lahaa sala allahu calayhi wasalam war waxaad ogaataan jidhka inay ku jirto gobol yar oo hiliba waslad yar xubin yar ayaa jidhka dhexdiisa ku jirta waxa uu nebigu yidhi xubintaa yar ee aan weynayni hadday hagaagto jidhkoo dhan baa hagaagaya hadday xumaatana jidhkoo dhan baa wada xumaanaya nebigu waxau yidhi wasladaa yar ee jidhkoo dhan hagaaggiisuna uu ku xidhan yahay xumaantiisuna ay ku xidhan tahay ee hogaamiyaha iyo qaa'idka waa jidhkoo dhammi waxa weeyaan alaa wahiya alqalb waa xubinta qalbiga laydhaah qalbigu waa hogaamiyaha u taliya xubnaha jidhka hadduu isagu hagaago xubnaha kale waa hagaagayaan oo dee wax wanaagsan baa ka soo baxaya hadduu isagu xumaadana xubnaha kale waa xumaanayaan waxaa xaqiiqaa haddii qalbigaagu hagaago indhahaagu eegi maayaan ilaahay wuxuu raalli ka yahay mooye wax kale dhagahaagu dhagaysan maayaan khayr mooye wax kale gacmahaagu taaban maayaan khayr mooye wax kale lugahaagu u socon maayaan wanaag mooyaane xumaan yacni waa marka qalbigu hagaago laakiin qalbigu hadduu kharaabo xubnahana waxaa ka soo fulaya acmaal xunxun waayo qalbigu waa madaxweynaha u taliya xubnaha marka hadduu hagaagana awaamirta ka soo baxaysee xubnuhu ay fulinayaan wax wanaagsan bay noqonayaan hadduu xumaadana dee xumaanta ayuu amrayaa oo uu ku talinayaa xubnuhuna ay fulinayaan walidaalika ayaa abuu hureyra wuxuu lahaa alqalbu malik walacdaa'u junuuduh qalbigu waa boqorkii xubnuhuna waa ciidankiisii fa idaa taaba almalik taabat aljunuud boqorku hadduu hagaago waxa weeyaan ciidankuna waa hagaagayaan wa idaa khabutha almalik khabuthat aljunuud hadduu boqorku xumaadana xubnuhuna waa xumaanayaan macnaha ciidankiina waa xumaanayaan oo dee jawaarixdii iyo xubnihii kale ah walaalayaal waxaa kaluu nabigu lahaa sala allahu calayhi wasalam kama fii muslimin min xadiidi abi hurayra ina allaha laa yanduru ilaa suwarikum wa amwaalikum walakin yanduru ilaa quluubikum waxau rasuulku lahaa sala allahu calayhi wasalam ilaahay qaabkiina iyo quruxdiina iyo qaradiina iyo sidaad u eegtihiin iyo xoolaha iyo hantidaad leedihiin ilaahay eegi maayo dan iyo muraad kama leh ama ha kuu badnaato ama ha kuu yaraato ama ha kuu xumaato ama ha kuu wanaagsanaato walaakin yanduru ilaa quluubikum laakiin ilaahay wuxuu taalacanayaa uu eegayaa quluubtiinna qalbiga ayuu ilaahay eegayaa maxaa ku jira ma kalgacalkii iyo maxabbadii rabbaa ku jirta ma cadamadii iyo cabsidii allah ayaa camirtay qalbigaaga mise xumaan iyo xaaraan baad ka buuxisay ilaahay qalbigaagu taalacanaya waxa ku jiruu eegayaa waxaanuu kugu qiimaynayaa hadba qalbigaagu siduu yahay waxa uu yidhi asheikh almanawi fi fayd alqadiir sharxu ljaamic sagiir mujaladka shanaad safxada lixdan iyo afar waxa uu ku yidhi almanaawi isagoo xadiidkaa sharxaya faalqalbu huwa maxallu nadari alxaq falaa cibrata bixusni aldaahiri wa zakhrafi allisaan maca khubthi aljanaan waxa uu yidhi faalqalbu huwa maxallu nadari alxaq qalbigu waa halka ilaahay uu taalacanayo uu eegayo falaa cibrata bixusni aldaahir wax cibraa iyo muhiimad kuma fadhido oo muhiim ma aha in muuqaalkaaga iyo daahirkaagu uu qurux badnaaduu hagaago iyo wazakhrafi lisaan carabkaagu inuu qurux badnaado oo carab macaanaad ku hadasho daahirkaaguna uu wanaagsanaado waxba muhiimad iyo wanaag kuma fadhido maca khubthi aljanaan marka qalbigaagu kharaab iyo uu xun yahay allahu akbar waxa uu sheekhu yidhi haddii qalbigaagu kharaab yuhuu xun yahay muuqaalkaaga guud quruxda iyo wanaagga uu leeyahay carabkaagu macaanka iyo wanaagga uu leeyahay qiimo male maaha taa macnaheedu islaamku daahirka iyo muuqaalka guud inaanu tixgelin oo aanu daryeelin laa islaamku sida baatinka uu muhiimad iyo daryeel badan u siiyey ayaa daahirkana uu daryeelay laakiin waxaa loo jeedaa daahirka iyo muuqaalkaaga guud wanaaggiisu waxba kuu tari maayo haddii baatinkaaga hoose ee qalbigu uu kharaab yahay laakiin haddii qalbigaagu hagaagsan yahay daahirkaaguna hagaago dee waa nuurun calaa nuur waa labadaa ilaahay ninuu jecel yahay ayuu isugu daraa waxaa kaloo manaawi uu ka soo raray can alghazaali fii fayd alqadiir mujaladka labaad safxada laba boqol iyo toddobaatan iyo toddoba waxa uu yidhi ghazaali qad abaana hada alxadiid ana maxalla alqalbi mawdicu rabbi waxa xadiidkaasi caddeeyey in qalbigu uu yahay meesha ilaahay uu eegayo uu taalacanayo waxa uu yidhi marka fayaa cajaban miman yahtamu biwajhihi aladii huwa maxallu nadari alkhalq waxa uu yidhi waxa la yaab iyo cajo badan qofka ku dadaalaya ee ihtimaamka siinaya wejigiisa oo ah halka ay dadka iyo khalqigu eegayaan ee ay arkayaan fayaqsiluhu wa yunadifuhu min alqadir markaasuu wejigii maydhaya oo uu ka nadiifinaya wasakhda wadanas iyo uskaga wa yusayinuhu bimaa amkan wejigiisa ayuu ku qurxinayaa wax alla waxa u suurto gala lianlaa yatalica fiihi makhluuqun calaa cayb si aan qof makhluuqihi wax ceeba uga arag wejigiisa oo aan u odhan warkani waa sidee waxau yidhi markaa layaabku waxa weeyi qofka wejigii ay dadka iyo makhluuqu eegayeen sidaa u ilaalinaya u nadiifinaya ee walaa yahtamu biqalbihi aladii huwa maxallu nadari alkhaaliq een dan iyo muraadba ka lahayn ee aan ku dadaalayn qalbigiisii ilaaha khaaliqi uu eegayey oo fa yutahiruhu wa yusayinuh aan daahirinayn qalbigii oo aan qurxinayn lianlaa yatalica rabbuhu calaa danasin aw gayrihi fiih si aan ilaahay subxaanahu wa tacaala aanu qalbigiisa ugu daalacan waxa weeyaan qurun iyo xumaan iyo macaasi ka buuxda waxa uu sheekhuu yidhi waxa la yaab badan maadaama qalbigu uu yahay halkii ilaaha khaaliqii uu daalacanayay u arkayay waxa aada iyo aada wax loola yaabo ah qofka wejigii ay dadku eegayeenna dadka u nadiifinaya si aanay xumaan ugu arag qalbigii ilaaha khaaliqi uu eegaye u daalacanayeyna aan nadiifinaynayn xumaanta ka ilaalinayn si aan ilaahay xumaan ugu arag macnaha kaasaa la yaab badan ma aha macnuhu qofku wejigiisa dee inuu iska daynayo wixii doonaha lagu arkay ma aha ha hagaajiyo ha nadiifiyo wejiga laakiin waxa uu sheekhu tilmaamayaa in wejiga ay ka muhiimsan tahay qalbiga oo muraayadii qofka ah halka ilaahay uu taalacanayo inuu qalbigaa qofku nadiifiyo ayaa ka muhiimsan wejiga qofku se inuu daahirkiisa iyo baatinkiisaba hagaajiyo arrin matluuba oo muhiima weeyi walaalayaal waxaad moodaa inuu wakhtigu inaga dhacay iyadoo asbaabtii aan ugu soo talagalay aanay dhammaan laakiin insha allahu tacaala wixii asbaab kala harhsan munaasabadii dambe ay noo suurto gasha ayaynu ku tilmaami doonaa biidni illaah caawana intaas ayaan muxaadaradeenna kusoo gebagabayn doonaa وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه وأستغفر الله العظيم من كل زيغ وزلل وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين